dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socdow halkani waa radio timcadde ood aadaaba ka dhegaysataan shabakadda caalamiga ee timcadde news network waa anigoo axmed xaaji barkad axmed hanada oo aadaba idiin soo diyaariya soonyaalka taariikheeda ee sanam iyo gobonimada somalilan jidkii dheeraa ee loo soo maray weli waxaan ku geda jirnaa haweenku doorkii ay ku lahaayeen halganka iyo gobonimadababa barnaamijkan taxanaha oo qaybtiisii koowaad hay marti iigu ahayd marwo laylo abubakar cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaam turki marwadiisii marwadu qaybtii koowaad waxay kaga soo warantay nolosha iyo halkii ay ku hana qaaday marwadu barnaamijkan qaybtiisa labaadna waxay kaga warrami doontaa xaqiiqadii amba wacdigii dhabtahaa ee ku gadaanaa bulshadii wakhtigaa ku noolaa gobolladii waqooyiga waxaan mar labaad u mahadnaqaya dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socday iimaylada faraha badan ay noo soo dirayaan oon ku dadaali doono haddii eebbuhu saamaxo inaan ka jawaabi doono hadba intii suuragal ah waxaa kaloo barnaamijyadan ka heli doontaa iyagoo qoraallo ah iyo iyagoo filimaba qoraalladaasi soo kala saari doonaan xasan cabdi madar jaamac muuse jaamac anigoo axmed xaaji barkada oo soo saari doona qaybta filimka aba waxaan idiin kala bixi doonaa marwo layla abubakar cabdilaahi oon gudageli doona barnaamijka qaybtiisii labaad halkaad weli nagala socotaana waa raadiyo timacadde ood aadaba ka dhegaysataan shabakadda caalamiga timacadde news network waa anigoo hanad ah iyo layla oon idiin kala baxo tallaabadii dambeed markaa la qaaday iyo wadanka baltaa laftigeeda laylaay wallaahi dadku dee muddo dheer ciriirigaasay iskaga jireen iyadoo raashinka yaraaday duruuftii adkaatay lacagtii mashahaaradii dadka la siin jiray yaraatay yani social lifekii dadku wuu iswada bedelay oo afkiibaa xitaa isbedelay luqado aan la garanayno ama koonfur lagala yimid baa lagaga hadli jiray adigu waxaa markaa anigu de iskana yar baan ahayo maan daraensanayn laakiin waan arki ka waan arkayay duruufta dee maalin walba hooyaday markay tiraa sonkor baan kiyuu usoo gelaya baqadintaa ka daran oo niman waxaa jiray dagaalkii markii laga soo noqday askartii ahaa qoryisita oo xaafadaha iska imanaya oo iska socda oo halkay inanku arkaanba iyagoo qorigiisita iska soo dabagelayo ishortaagaya dad badan baan garanayaa oo hablahoodii khasab lagu guursaday oo baqdin darteed ay u guursadeen hablihii nimanka aan la garanayn cidda xitaa nasabkoodii aan la garanayn cidda yihiin iyo meelay ka yimaadeen iyo ehel maleyn qorigaasu sitaa mooyaane marka adigu markii dambe dagaalkii duruufta waxay sii bedeshaba dadka ciriiriga ku noqotay waad arkaysa dadka laakiin ma hadli karaan dadka way baqanayaan qofkii kelmad laga maqlo waa la tooganaya waaba xamalaa xarig iyo waxaas ma jira dilkaaba toos loo geynaya markaasaa dadkii waxaa lakala dhex dhigay barrier ah qabyaalad wax laydhaaho oo masalan xaafadda aan deganayn anaga gojanaa laydhahaa cid walba way deganayd oo somaliland dara dadkii baa laysku diray markaasaa layidhi qolay taantaasaad ka timi qoladana taantaasaad ka timi kani xaggan uu ka yimi markaasaa dadkii colaad xoogle dhexdoodii lagu dhex abuuray markaasaa waxay samaysteen niman guulwadayaal layidhaha basaasiina waxaa la gaadhay heer layidhaha caawa qofka kuusoo hoyda ee guriga kuugu yimaada waynaad soo sheegtaa oo xafiiska guulwadayaasha kuugu dhow aad aad kusoo report garaysaa tiraha caawa martibaa ii timi hala ogaado yacni dadka contarool xadaafa oo aan la qabin baahidiiyo badatay waxbarashadiioo liidataa dhakhaatiir iyo daweyntio jirin social lifekii dadku isbedeliyoon dadkii meel urur isugu iman karayn aan wada hadli karayn kaa ay da iyagu wataan mooyaane dadkii xoola dhaqatada ahaa oo ciidamadii meel walba lasoo dejiyo dee gobolada ay wada degan yihiin oo xadkiio kale ay degan yihiin oo dadkii laga soo saaray xoola dhaqatadii oo ama baqdeen qaar uga yimaadeen oo hablahoodii kasoo kaxeeyeen miyiga qaarkoodna xoolihiiba ka dhamaadeen baqdin ay magaalooyinkii soo wada galeen oo camal la-aantii shaqa la-aantii badatay marka yani nolosha lagu jiro un dadku waxaad arkaysaa familiyashan shan qof iskala joogaan oo beriiskaa gacanta la wada gelinayo niyo subaxii xabaddaa la xooxda la wada cunayo laakiin wax baxayo wax soconaya meel wax kasoo gelin midna aanay jirin marka dee markii dambe aan guursaday baan anigu imika garan karaya noloshu markaa duruuftu siday ahayd oo ay dadku baqdintay ku jireen oo de markaan reer yeeshay anigana itaabatay oo de inaan sankor anigoo maalin kii ku jira sankorta ayuu turki soo maray meesha markaas maxaa halkan ku taagay adaan deg sankor baan sugaya lagaga bilaabo maalintaas cirka ha ka keeno dhulka ha ka keeno haddaan ku arka adoo sankor iyo beriiskiyuu ugu jira waxa gaadhacaada og cirka ha ka keena raashinka guriga noo soo dhigi jira marka yacni nacuu nacayay guloodayaasha iyo waxaan wata iyo yani siduu mucaarad u ahaa cirano turki taariikhdiisa inaad garanayso markii uu ruushka joogay isaga iyo niman kale oo group ay ku jiraan wayikole cabdilqaadir koosaar alla arxame iyo nin kaleetuna dhintoo dhulbaanta ahaa maxamuud salaal cawar la odhan jiray group caynkaasa waxay u dabaaldegeen ruushka iyagoo jooga lix iyo labaatankii juun ayay u dabaaldegeen
waynu soo noqon doonaa leilaa taariikhaha laakiin waxaan rabnaa horta bal inaan taadan aan dhammaystirno yani waan kuu sheegi waktigu mucaaradka ka bilaabo markuu ardayga ahaa ee uu ruushka joogay ayuu mucaaradnimada ka bilaabay marka intii dambe dagaalka marka laga soo noqday isaga darajo lama siin waxba lama siin yani cagajiidunba ku tegi jiray mooyaane wuu nici jiray shaqadan iyo waxaan oo dhan marka markii dambe aan nineteen seventy nine kii inan baa noo dhalatay inantii markay noo dhalatay nolosha waa cidhiidi aniga markaa waan shaqayn jiray shaqadii waxaan ka shaqaynay waan lix bilood markaan ka shaqeyba waan iskaga tegay because lacag macnalana lanama siin jirin markaan ilmo dhalayna waxaan arkay ilmihii inaanu ku hakar baxayn inaan shaqo tago markaa waan ka tegay shaqada intaanan markaa shaqada ka tegin horteed ee isagu markaas am coming to the eighty laakiin seventy ninekii markay ahayd waxaa dhacday inuu turki subaxi intuu shaqo tago garaadaha jeebku gashan jiray subaxi ma ku shaqo tagay markay labiiyo tobanka taybuu iskaga soo dhaadhici jiray marka baqadinta taale waxa weyn raashin yaraan baqadintaa ka daran dadka oo markay gaadho toddobada dadku waxay guryahooda iska geli jireen cid soo baxaysa iyo cid hadlaysa toona ma jirto marka wallaahi duruuftu aada bay waktigaa watay waxa kaaga daran saan hore kuugu sheegay niman baa jira qoryo sita oo aan nidaamno qabanayn hub sita dhac iyo boob iyo dagaal iyo maxaan ku idhahaa yani xoog inay awoodooda isticmaalaan oo adduunka malaade waxay sidhi waddankoodii bay ku noqonayaan waxay doonayaan waxay gacanta kusii qaataan laakiin markii dambe waabay degeen xaasas bay ku yeesheen dad aan la garanayn markaasa hablihii ay qasab ku guursadeen dadkii naceen markaasi yacni markaan imika dib u eego xaaladdu siday ahayd wallaahi waxay ahayd fajicisa xooglaa dadka haysay waa tahay leilaahi markaa markaa toddobaatanadii soo dhaafteen sideetanaadkii soo gaadheen xaaladii dhaqaale tii siyaasadeed tii nabadgeliyo waddanka sidan hay usii adkaatay bal waxaad leilaahay tafaasiil ka yarbixisaa dareenkii amba xidhiirkii adiga markaa maadaama dad turkina ka mid ahaa sarkaal dowladeed adigii dowladdii ahaad u shaqaynaysay bal dareenka idii gaarka ahaayeed markaa dadkii ahaad had wax wada wadaagayseen aha dareenka idiga dhexeeyay taa laftigeeda
wallaahi dadku waad arkaysay dhibaatada haysata oo waxaa dee dhakhtarkii aan ka shaqayn jirnay waxa haysta nin aan waxna qorin oo ah muxuu noqday kacaankunbuu galaa unu dee gulwadu noqday marka dawladdu shaqeedii wax darajadiiba isaga haysta dhakhtarkii isaga nin aan waxna qorin waxna akrin oo aada garanayso dhakhtarkii umulisooyin ka shaqan jiray kuwan anigu tababaray ee umulisooyinka ahaa ee iyagoo maxaanku idhahaa odli ama kuwii masix jiray waadharka toban dumar oo anigu aan tababaray markaan waadhka ka shaqayn jiray mid kamida oo koonfur ka timi laakiin waqooyi in badan joogtay ayaa xukumi jirtay ka war markaasaan la yaabsanaan ku odhan jiray xaasha xamariya maadaama waadkii xukumay imika waa siigan jirta aqoontii waxbarashadaadi dee bartay baan halkan kusoo gaadhay markaasay dadka lacagta say uga guran jireen yacni dareenka siyaasadeed xadkaasi koonfur ka yimid ama kasoo jeeday dee gobolada dhexe oo dhan ayagaa wadankii xukuumadda dowladday waxaysi yihiin iyagoo ay dareensan yihiin marka markiiba leila su-aasha kale aan ku weydiinaya bal dhalinyartii had soo wada rafiiqdeen ad iskuullada aad soo wada dhigateen amba had caafimaadkii kasoo wada shaqayseen amba iskuulkii sarahaad iskugu timaadeen waktigaa had marwada noqotay hooyanimo u gudubtay sarkaal kala dowladeed had noloshii had wada wadaagayseen bal dareenkii iyo xidhiirkii gaarka ha idiga dhexeeyay waayo anigu markuu aan arkayo turki dhaqdhaqaaqiisa iyo dee hadii jeer hadalka dowladda iyo dadkeeni waxa lagu hayo dhibaatada lagu hayo bal sidaynu nahay de bal waxaa la sameynaya de oon arkayo isagii anigana waxay gashay dee uu igu abuuray yacni caadifadii isaga markaa ku jirta markaa gabdhihii aan wada shaqeyn jirnay iyo waktigaa la wada shaqeynaya qofba qofka kale uu ka baqaya waxaa laga yaabaa inaana dareen siyaasadeed iyo waxba toonaayo aan laga wada hadal laakiin waa la arkayaa dee dadkan kuwii dhulka xaadhayan anagu tarangarino waa dharkii haysta aan weliba oo dadkii lacag jaaj garanayo lacag ka qaadayo yani say ugu tacadiyayaan ad yaabayso waan la yaab jirna jirnay matanay noo dambeysaan odhan jirnay maxay sidani ku dhacda laakiin yani diibli markii dambe anigu aan guursaday isla markiiba siyaasadan un baaban galayba asanamta iyo waxaan iyo caatifadan la sameynaya iyo wixii soo kordhay iyo hadiyo jeer turkina xidhiirkaygu isku dhawaayo muu qarin jirin waxba uu ii sheegi jiray maanta waxaasaa soo kordhay maanta waxaasaa marka waan la socday step by step sida ay xaaladu ahayd
waa tahay waxaanu bal usoo gudbaynaa siddeetanaadkii markii laga soo gudbay waa waa ningan kasoo sheekeynay dhacdooyinkan dadkii boobka ku socda maamuladan iswada waxaan waynagan arrimahan o dhan ka socda marka haddaba siddeetanaadkan lasoo gaadhay sidaad ii sheegtayna turkiina had dareen gaar oo dhibtii ka taagneed gobolkan had u dhalateen had wada wadaagaysaan waxyaabihii markaa kaaga soo ifbaxay isaga uu ku hamiyayey amba dareenkiisa ahayd inay wax isbedelaan taa laftigeedu saameyn intee leg ba adiga kugu yeelatay fikirkaagu siduu ahaa laylahay waktigaas
yani markuu mar walba markuu yidhaho matanayna way ku jirnaa waxaan way isbedelaan waxaan wayna isbedelaan waxaan waa in laga waanan arkayaa dhaqdhaqaaqiisa inuu ka duwan yahay sidii hore waxa laga yaaba subaxii intuu shaqo tago inuu labiyo toban gaba intuu xerada kasoo baxo uu magaalada soo maro oo uu kasoo baxo uu guriga horeba u yimaado waxa laga yaaba markuu dee inuu labada soo rabo waxay tahay inuu kowdaba soo rabo waxaan ku yidhaha maanta shaqadii halkan musu yidhaha dad baan soo maro halkan aan asxaab baan soo mara marka waan arkay yacni nacayb shaqadan inta badan wax odhan jiray waan xanuunsanay nacaybka uu u qabo shaqada ayaad arkaysaa iyo yacni mabaadiida maskaxdiisa ku jirta inay ka duwan tahay fikradahan dadkan kala qabaan iska caadi marka mar baan la yaabsooan jira adiga waxaan ku wadaa waa maxay ummadda watan iska degan maad iska daysid waxaan waa tahay waxaa kaloo leila ku weydiin lahaa asxaabtiisii waktigaa ay wada rafiiqeen guriga ay ku kulmi jireen ee saraakiishii ahayd amba shaqaalihii kale ahayd ee guriga ay isugu yimin jireen bal ciddaad iyada laftigeeda aad ka xasuusato taa laftigeeda waxbaan kaa weydiin lahaa leilaahi wallahi dadkii markii hore ee intaan dee aanay sii adkaanin ee aan ahay like seventy nine seventy seventy nine iyo eightyga adigu dhexdiisii niman bay israaci jireen nin mareexaanaya ninkan loo dhulbahantay israaci jireen laakiin intii dambe ee eightygii bartankiisii ahayd inta badan waxay wada joogi jireen ibrahim koobur allah yarxamo inta badan ibrahim bay wada joogi jireen waayo ibrahim markaan isguursanaynin gurikaygii wuu ogaa oo w wuu joogay intii dambena dee siyaasadan baaba kulansiisay oo wuu ku jiray way wada socon jireen inta badan marka horta inta badan anigu sii garanaya waxay ahayd lixli markaa xamar bay soo ku maqnaa laakiin ibrahim koodbuur baa u badnaa intii hadii jeer wada joogi jireen saraakiil kaloo isaaqay israaci jireen way jireen laakiin sidaa iskumay sii dhadhaweyn laakiin ibrahim waa ninkii ugu badnaa allah unaxariistay guriga ku kulmi jireen wada joogi jireen hade isagu ilaa waana ku sheegay guurkayagi wuu joogo wuu ku jiray waa tahay isaga ilaa horey w ruushka way wada joogeen markii dambe dagaaladii meel bay ka wada galeen seventy sevenkii intii dambena dee meel bayba wada joogeenba waa tahay lailaahi markan haddaba lasoo gaadhay sideetanaadkii ee dareenkan amba hawadan halgankii u- u bilaabmay waxyaabihii aad ka wada sheekaysataan amba u- himiladiisu ahayd een, su-aasha mar hore waan ku weydiiyey mar labaad baan kugu soo celinayaa Een, iyo saraakiishay markaa hay iskugu imanayeen guriga iyo himiladan markaa hawadan cusuba bilaabantay bal adiga dareenka gaarkay markaa kuu samaysay iyo sidaad u- ugu garab taagnayd wallahi laba siyaa- laba laba wejiba way lahayd mid mid weyana waad arkaysaa dee dhibaatadan dadka taagan oo markaa hadi jeer wax ku taami jira waxaa waa laga baxaya waa in ay dadka somaliland ka baxaan waxaan waa in waa inaynu is xoreynaa waa inaynu iska xoreynaa heryadan waa inaynu waxaan ka baxnaa hadi jeer way ku taami jira marka de waan arkaya waan ku ayidi jira waa run baan odhan jira wallahi xidhiirigan ku jirna kuma jiri karna waa in ay yani caadifadii marka aanu hayo waan waan ku garab taagnaa marka haddana again waxaa odhan jiray iminkaa family yar baa tihiin iminkaa b- nolosha bilowdeen yani cidhiidhigan iyo waxaan yani haddaa mishaha yani aan ka fikir jiray hasgelinina cidhiidhi iminkan baa nolosha bilowdeen ilmo yarna waa haysataan waxay haydeen uma baahnidin rafaad inaga daamisaan ku odhan jiray iska shaqo tago mushaharada noo soo qaad marka eh, wuxuu marka sida shaqadan halkan ka shaqayn maysa halkan weligaa ka shaqayn guulwada iyo dadkan u shaqayn maysa war wax kale ma haysana iska daa marka labadii mar waan ku taageersanaa oo waan arkaya markaan dhakhtarkii tagay nolosha taaliya cidhiidhiga taalla anoo cadhaysan ka imaadaan wallahi waxaa sheegaysa waa run anakeyn markaan faamiliga iyo guriga hoos eegan waxaan dhahay imika unbaa wada istaagteen ilmo yar baa haysataan uma baahnidin dhibaato kale iyo hasal kale waxa laydin qaatee dee dadka waa kuwa degan hayska dhex saarina dadkii faraha ka qaban saran jira waar inaga daadib hayna gelin maxaan yaa lagu xidhina ka baxa marka uma haysta ina urur iyo waxaana jiraan anigu in iska mucaarad yahay masaan ku dhaha maalin dhow waa lagu xidhaya ku talagala adoo meelaha afweyne ka cacaayaya wasiyaad baraacayaa lagu xidhaya maad ka bixi inaga daa inaga daa waxaan ciidamadan dee xerada ay joogaanna waxa nin haysan jiray nin isna la odhan jiray boode marka kaasina hadii jir uu daba taagnaan jiray waayo wuxuu yidhi saraakiishan hoose iyo askartii hoose u naxariisan jiray uu fasixi jiray uu gunayn jiray oo kii gabadha koomasho fasix siin jiray oo kii uu dhaqaalo u qori jiro marka habeenka uu isagu gaadhka yahay ciidamada kulligood waxay odhan jireen turka nagu qora marka gees buu ka nacbaa markaa uu odhan jiray boodha maalin unbuu xidhay marka waxyaabo hore isku uu arkay inuu dabagalayna uu arkayo boodho dhegtuu taagay marka laba siyaabood mar waxaa odhan jiray inaga da gelina baa lagu xidhiya faraha ka qaad mar haddaa ninkan isnacibtiin dee xerada haysta wuu ku xidhiya iska daa isaga intaa laga soo noqday toddobiyo toddobaatankii weli xidiglihiibuu ku taagan yahay oo darajo lama siin waayo ninkanaa ka qori jiray waa mucaa marka yacni waan arkay inay dhibaatada taagan tahay marka markaasay bilaabantay dhaqdhaqaaqu bilaabmay marka nineteen eightygii markay ahayd february ayuu wuxuu yidhi xamar baan tegaya oon marka uu aniga ii sheegay inuu ku tegayo iiga soo qaadayo resignationka ama ruqsadii shaqadaan kaga tegi lahaa marka maalin buu arkay anigoo dhakhtarka jooga oo uu kuwa aan kuu sheegayan kulaada dadkii iska hooseeyo markaa dhakhtarka haystay uu igu leey waad habsaantay maanta maxaad ku habsaantay ibraahim buu ku yidhi war maxaad ugu hanjabeysaad ugu qaylinsa markaasuu ku yidhi wa shaqadiisa waa ma waa shaqaalahaygii weyne anaga labadayda naga dhaxaysa adas markaas war lama hadli kartide waabay ka tegi shaqadan oo maadaa ka kaxayn karaa anaga waan ku tusi unbuu ku yidhi isaguna waan ku tusi doonaa iyadoo layili shaqada ka tagtadaan warqada kuu keeni waxba ha weydiin markaasuu go-aansaday inuu xamar tago marka markii dambe dee sheekada aan ogaaday waxay ahayd lixlaa u yeedhay oo isna markaa warshada lixda waan lixlaa horta yimid marka end of seventy nine kiibuu hargeysa yimid lixle marka anigu ma aqoonin marka wuu yimid gurigayga way ku kulmeen qadaan u sameynay wuu tegay marka waa kan eightigii haddana turku yidhi xamar baan tegaya marka turku siduu ii sheegay wuxuu yidhi lixlaa ii yeedhay igu yidhi kaala oo markaa sheekadu ay snmtu kala qaybsan tahay oo badna xagga civilian ay tahay badna dhinacna militariga marka adigu unug unug yar baa dee ogo qof qof baa og markaasuu ku yidhi kaalay xamar igaga daba kaalay marka lixle iyo har- turkina hore ruushka way u wada joogeenoo markuu lixla soo dhamaysanayay buu turkina tegay marka way isgaranayeen hore isu garanayeen deedna turki baa xamar tegay xamar markuu tegay asingan uu maqnaa malaha afar wiil bil meelahaasuu maqnaa wuu soo noqday warqadii isagoo sidaabuu keenay sidii baaba shaqada kaga tegay anigu markaa marka hooyadii markaa gubatay baan dhakhtarka ku hayn jiray anoo dhakhtarka joogaabuu yimid markaasu kii u geeyey ibraahimka u geeyey ku yidhi markaysa leila shaqsadeed waa taas way dhamaatay way ka tagtay leil shaqada and then muddo yar kadib malaa laba saddex bilood kadibba lix loo soconayaaba hargeysa yimiba markaasaan anigu ogaaday sheekadii sheegaygu yidhi ururkaasaa jira deedna waxaanu doonaynaa inaanu wadankaba afgambino oo ciidamadani saraakiishan la laayo waqooyigu goosto aynu sidaa dawlad ku noqono ani maskaxdeeda way ka weynaateen afar nin baa intay ciidamada laayaan dawladda ragaya la keenayaan laydin tilin baqdin baa idashay xoogla markaa marka mar walba waxaan soran jirin tolo miyaa lasoo dilay tolo miyaa lasoo xiray tolo maxaa soo qorday waayo basaasiin xoog laa dhulka joogta kajaarka ka leilaahi wax kaa weydiin lahaayo kale markay hawsha baaxaddaa la galeen bal dadkii aad aad jaarka haydeen amba cayladii ha noqoto amba asxaabtaadii ha noqoto ila waxa weye gabadh dawlad ka tirsan baa tahay arrin kaloo siyaasadeed waa deegaankii gurigaagii baa lagu dhexayaa bal dadka laftigoogu siday kuu arkayeen iyo xidhiirkii qaraabada si aad usii kala go-ayseen marba markii ka dambeysay bal taa laftigeeda leilaahi
horta dadka dabe qofba qofna qof war uma looma warramo isma maba u sheegi sid aniga igana abaanay maskaxdeeda ka dhaadhacsanayn inay waxaana suuragal tahay marka cidnaba uma sheegi jirin oo cidnaba lagama hadli jirin laakiin markaad adigu war gaara og tahay dee intii aada isku war tihiin unbaad la sheekaysanaysaa un markaa dumarku ma mabay jirinba markaasoo in yarun baaba ogeydba wax yar baaba ogaaba horta dee koonfur xamar ma ogin laakiin hargeysa cid wax ogeyd iyo wax dhaqdhaqaaqa iyo wax toona ma jira dadku jibbadaa guulwadayaasha maanta waa octoobaraha lasoo baxo maanta waa maalintii haweenkaha lasoo baxo waxaasaaba lagu jiraa miyagaaba ogta marka aniguna mucaarad baan iska noqdo marka la yidhaha maanta meel baa lasoo baxaya hooyadin baan jiray orada gurtaqooyo anigu tegi maayo waa tahay bal leilaayan kulankii ugu horreeyey markaa saraakiishii ahayd turki iyo allaha u naxariistay lixle iyo ibrahim iyo allah u naxariistay kam- kulankii ugu horreeyey gurigaaga ku yeeshaan kulankii u horreeyay guriga ku yeesheen kaa seventy nine waxba kamaan ogeyn oo maan garanayn laakiin waxaan markii aan shaqada ka tegay farmasi baanu samaysanay oo nin nin wada samaysanay farmasigaa turkisu wixii buu shaqo tegi jiray oo dee xeer militarigii caadigu shaqo tegi jiray anna farmasigan gelinka hore hayn jiray gelinka dambena turkiya ninkaan wada leenahay baa hayn jiray marka maalin maalmaha kamid a anigoo farmasiga jooga ayuu lixdoo soconayaa yimid markaasuu igu yidhi turki mamsan dee maanta uu shaqo tegay markaasuu yidhi gurigii yaa jooga markaasaan ku yidhi inan baad joogteen intay ciidanka ahayd markaasuu yidhi waxaan doonaya inaan ta guriga ku sugee maadi raacayo markaasaan intaan farmasigii hore usoo xidhan ka imid markaasaan gurigii isaga la jooga turka yimid oo markaasuu yidhi ninkan maad garanaysa tay noqdada kare ninka waxaa la yidhaha maxamed xaashi lixlaa la yidhaha waa kaas waa nin in adeerkaay waa kaas ado halkii baanu isku baranay lixloo markaa dee iska dareys caadi iska gashan oo markaas turka ayu sheegay in in markaa aniga uu shaqada iiga soo qaadiyo isagoo xidh xafiiska aan la fadhiyo ayaa loo keenay bedelkii lixda lagu yidhi militariga ka tag hay-ad baa xafiis baa lagu dhiibaya waa inaad civil noqotaa lixdana wuxuu yidhi un war anigu militari baa aan soo bartay meelna kama shaqeynaya waaba shaqada ka tegaya halkii baa ku risaan garayay isaguna deedna turki wax yar ka dambeeyey marka markaasaa iigu horreysay lixla aan arko aan oo guriga yimid markii dambe caadi buu noogu iman jiray dhowr goor farmasigu igu yimid oo odhan jiray turkaan sugaya intuu imanayo deedna sidii bay caadi noqotay laakiin markii dambe sheekadu kasii dheeraatay saraakiil badan baa iman jirtay waxaa iman jiray axmed xasan weyse xataa iman jiray waxaa iman jiray ibraahim koodbuur waxaa iman jiray inan macalin aan kuu sheegay lodhaa m m j maxamed maxamuud jaamac cadhays oo faarax xabaar macalinka ahaa waxaa iman jiray saraakiil fara badan cabdikarin armin la yidhaaho ina karixmin la yidhaaho saraakiil ciidaa ka badan ayaa iman jirtay guriga markaa hadiyo jeer dee qaylaad umay fadhiisan jirine ama waa lagu kulmaa inta waxoogaa yarun maqsinka fadhiga ay ku shiraan bay haddana ka tagaan marka lixla hadiyo jeer joogto turki aada bay isugu dhawaano wuu iman jiray xidhiidh gaara bay lahaan jireen markaasa maxaa markaan weydiiyan ku yidhaha maxaa ka hadli jirtay na dawii gudmari jiro markaasuu yidhaha naa ururkaasaa la aasaasaya oo kaasoo weli maxay ahayd in layskuma aysanin laakiin waa bilowgii horeeya afkaaga yaan lagaa maqlin haddii laynaga maqlo qoortaaba laynaga goynaya marka bini aadan xitaa hooyadana dhaho cidnoomaa sheegi jirin
Een, dabcan kolleyba da- arrintaad ku jirta waa arrin xasaasi oo siyaasadeed dowladdan baa la rabaa in wax laga bedelo Mhm.
Een, markaa ragga tiradaa leh aqoontaa leh dhammaantood ahaa dadkan gobolkan u wada dhashay Mhm. wada saraakiil militarina way wada haayeen saraakiil militarino badan adigiina qoyskaagii xaaf- re- noloshaadii saameyn ku yeelatay aad waxyaabaha inta badan markaad kelidaaha tahay lagaa wada maqan yahay aad ka fikirta kugu soo noqnoqda Mhm.
bal haddaad een, leylaa dhegeystayaasheena caalamka daafihiisa ay nagala socdaa weli waxaan ku guda jirnaa raadraaci amba soonyaalkii taariikheed ee s n m iyo gobonimada somaliland jidkii dheeraa ee loo soo maray oon xog waraysi kula leeyahay marwooyinkii tiirka u ahaa halgankan amba gobonimadan somaliland maanta aan ku noolaanayno waa leyla abubakar cabdilaahi oo ah marwada een, turki Een, leylaay bal waxyaabaha kelida markaad soo noqotay lagaa wada maqan yahay Mhm.
Een, amba ha ahaado een, een, een, turki amba lixle allaha u naxariista amba intii saraakiishii guriga ime kelidaa markaad noqoto Mhm.
waxyaabahaad kugu soo noqnoqon jireed maskaxdaada isweydiin jirtay
wallaahi waxaan isran jiray waxaan ma runbaabo ama yani maskaxdayda may geli karayn dowladan waa dowlad xoog leh waa dowlad awood leh ilaah baa awood leh yani sidee ugu dh- bedheri karaan wixii seventy sevenkii dhacay ee rag badan lasoo laayeyna waa la garanayaa waa la maqlayaa iyo dadka intaa la laynaya bacmushtariga yani baqdinta igu hayso maalintii markuu shaqo tago waxaan saran jiray talo musoo nabad noqon leh markaa turkina dadka xitaa afkii gacanta dhiirlana buu haaye aan isran jirin dib u yar dhig marka yani warwarka igu haysay haddana markii dambe dee family baan noqday inan kalaa dhashay marka haddana waxaanu ahayn yani de anigana xaggan business baan kaga jiraa farmasidii waxaanaan ku jiraa xaggan isaga hawlahanuu kaga jiraa so yani maskaxdeydaba waxa ka guuxi jiray talo waxaan ma runbaa ma beenbaa markaasaan warmar odhan jiray iska daa waxaan wax suuragelaya ma wax ma kuu sheega family yar baynu caruur yar baynu haysanaa inaga dah nolosheena imikaanu bilownay hagelina waxaan iska daa markaasu marmar aroon jiro oran jiray ma adarkan waxaan u ragay wada xaasas bay leeyiin maxaad aniga iga reebaysa markuu arka dee inaan waxaan anigu aanan fahansanayn ayuu yidhaa waan ka bixi doonaa hawerwerin cidiba iman mayso mrag dambe baa aragta cidiba inoo iman mayso so yani haddana markaan dhinac kale eego siyaasad ahaan wadankii waxa taagan waxaan jira walahi waxaan la sheegaya waa run ilaahi diinta bal dadka dhibaatada haysata de dhac iyo xadhig iyo ba- waxaad soo hormaraysa jeelkii hargeysa oo safka kuyuga halkay taagan yahay quraac ilaa labiyo tobanka bal dad quraac loo kuyu loogu jira de markaasoo qofkii xitaa quraacda loo geeyo quraacdii sidaa looga laadaya la odhanaya na waxaan quraac maaha inta halkaa ku tuuran oo dad dembina lahayn dadka waxna lagu haysanin mar baad hadashay gacankaad cayday maxaanku idhahayn waxaad ahayd een, bandoodii baad seexan weyday maxay yani waxa iska bilaab micno ade waa lagu soo sheego inaad gacandii tahay shirkii baad kasoo qaybgeli weyday oo dadkaa weliba aan loona tirinayn xasig waa laga soo dayn doonaa laleeya taloma la dili dowladdu wax ka sheegay markaad markaad waxaa aragtana waxaad saranaysaa waxaan malaaxba ka jiro waa run marna waxaan idhahaa markaan dadkay
dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socdo weli halkaad nagala socotaan waa raadiyo timcadde ood aadaaba ka dhegaysataan shabakada caalamiga ee timcadde news network waxaan soo gaadhnay barnaamijka qeybtiisii labaad dhammaadkiisii han xog waraysiga kula lahaa marwo leyla abukar cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaam turki marwadiisa waxaa kaloo barnaamijyadan ka heli doontaan iyagoo qoraallo ah iyo iyagoo filimaba qoraaladaasay soo kala saari doonaan xasan cabdi madar jaamac muuse jaamac iyo aniga axmed xaaji barkad axmed haanada oo soo saari doona filimka waxaan idinleeyahay dhammaantiin dhammaantayo intaan ku kulmi doona barnaamijka qeybtiisa saddexaad haddii eebbuhu saamaxo hawada iskuma dhaafna qodobarka iyo madadkaaga uur dembkii la furay Hubi dawladnimo hubi wadanayda uur dakhligii bulshada dibadaha dhiga Yeah.